dowladii ay soo jirtay soo jireen koonfur galbeed ee soomaaliya waxqabadkaas oo loo doortay shan wasaaradood inay soo bandhigaan waxqabadkoodii sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka wasaaradahaas oo ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda sidaa darteed waxaan kulankan isugu nimid in ay usoo bandhigaan dadweynahoodii koonfur galbeed waxqabadkii ay qabteen si ay maaragtay ula socdaan waxqabadka dowladdoodi asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreyso waxaan idin soo jeedinaynaa salaan kal iyo laab ah waxaan maxaad u soo jeedinaa raadiyaha qaranka master siraaj oo isaga si joogtaha ula socdaa xaaladaha wasaaradda wasaaradaha ee koonfur galbeeda soomaaliya iyo horumarkooda iyo qaabkay u shaqaynayaan waana fiican tahay in wasaaradaha lala xisaabtamo waayo ninkii xil loo dhiibay in lala xisaabtamo oo markaas xilka asiga loo dhiibay inuu guutiya in kale la ogaado runtiina waa meeshu way ku jirtaa
shirkaan maanta aan isugu nimid oo hadda noo soo gabagaboobay waxaan ugu talagalnay waxa weeye in aan soo bandhigno qorshe waxqabadkii wasaaradaheenna oo aan wakiil ka nahay muddadii ay jireen
shaqooyin badan iyay ku shaqay sidii xarumaha caafimaadka asaasiga isbitaalada iyo mayla raay kambayno badan oo lakala dagaalamo cudurrada faafas iyo iyo safmarka hange sasoo kale marka wali muhiimni nagatay inuunan taa ka bandhigno waxqabadkii wasaaraddiiya lahaytayse markaasay lan la wadaaga bulshadii oo markaas soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed si oon ogaadan wasaaradda tito walayo qabati mana mahayna waxqabadka wasaaradda inta inta laaka bandhigi laakiin waliba waa iyadoo kooban iyadoo waqtiga ariir isweydartiye